wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo dhirti iyo naydaaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali nuuraani yaase ha gebagabeeyey mashruucga s c r b ga kaasoo ku dhowaad tumiyanay siyad bilood usahayka uuse lahadhaafi ku dareeri deegaanada jubbaland iyo ona qobodowka mashruucgan iyo isku kaalidan hay-adda n r c iyona wasaaradda mashruucgan iyo ha gunaanodeen wasaaradda walibase iyo inhaanu iyo ku wehliyaayan xubno ku dareeri hay-adda n r c kaasoo iyo walbadanku ku qobaday daaweynta xoolo noocyadii shalgadiisan soo wasaaradda iyadan garab surinta dadka xoolo dhaqatada ee ka nool deegaanada jubbaland waliba la kacaawiyay ee ku horseedowka cudurada kadhiw xoola la dagaalanka cudurada xawaano shanow eh kaasaytii cuduro iyo inhaanayo wasaaradan hirgeliday goobooyin gooninge laka ogaada doono sidaylan la dareera lahay xanuunada kadhiw waa xoolo ee deegaanada jubbaland wasiir maxamed nuuraani iyo waliba uuse sheegayay in wasaaradda iyo naysas oo kale hay-adda n r c iyo gobodan shaqo edlanka baahnay walina sheegaya in wasaaraddiyada sii xoojii doonto ku warqabowka dadka xoolo dhaqatada ee nool deegaanada jubbaland runtii sharaf weyn ayay noo tahay maanta halkan inaan soo gebagabayno mashruucii s r b somali crisis recovery project oo hay-adda n r c iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa dowlad goboleedka jubbaland iska kaashanayeen sideed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay run ahaantii mashruucan waa wuxuu ahaa mashruuc aad ay dadku ugu faa'iidaysteen inkastoo dee iskoobka iyo markii loo fiiriyo baaxaddii looga baahnaa oo aad u koobnaa waxaad moodaa dadka soomaaliyeed noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha waxaana jiray abaaro iyo xanuuno kala duwan oo soo maray ee deegaanka run ahaantiina xilli loo baahnaa ayaa mashruucan bilownay inkastoo dee tiradii loogu talagalay iyo jubbaland ku noole aad uga hooseeyo oo dee toddoba boqol oo kun oo neef ku dhowaad ayaa la daweeyey ka faa'iidaystay hadda dawadan hase ahaatee dee jubbaland markii loo fiiriyo intaasoo milyana ku nool oo xoolah mana kabargarayn karaan runtii laakiin waxay noo dhaantay inaan waxba la qabanin waxaan si gaara uga mahad celinaynaa run ahaantii tiimkii n r c oo aad noola shaqeeyey shaqadana fudeedaynteeda iyo nagala shaqeeyey wasaaraddan run ahaantii howlwadeenadana habeen iyo maalin way u taagnaayeen sababtoo ah dadka soomaaliyeed noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa xoolahaasaan hore u sheegnay sidaa daraaddeed markaas waxaan diyaar u nahay haddaan nahay wasaaradda xanaanada xoolaha wixii karaankeenaan ka geysan karno iyo dadaalada dowladda ay bixinayso in si hufan loo gaarsiiyo oo dadka soomaaliyeed ay ugu faa'iidaystaan reer jubbaland run ahaantiina hadda waxaad moodaa mashruucan rajo badan buu lahaa oo siyaabo kala duwan looga soo faa'idaystay wuxuuna xoogga saarayay inta badan in la yareeyo yacni qaniinka oo runtii aad ugu badanaa deegaanada iyo in la daweeyo xanuunada ka dhasha qaniinka intiiba waa la sameeyey waxyaabaha kale oon aad ugu mahad celinayno mashruucan ka faa'idaysana waxaa ka mid ah inaan samaynay xarumo yani yani lagu aruuriyo xogta cudurada oo dabagalka cudurada lagu sameeyo disease surveillance unitkaas runtii aad baan ugu baahnayn qiib ahaan hadda wuxuu u shaqeeyaa si yani manual ah ama wuxuu u shaqeeyaa in qaab oo aad u hooseyso laakiin markii horemaba jirin oo hadda waa la sameeyey waxaan rajaynaynaa insha allah sistamkaas in isagoo yani digitaal ah inaan wasaarad ahaan mar dhow samayn doono aan la kaashan doono n r c hay-adaha la midka oo diyaarka insha allah mashruucan wuxuu ahaa runtii mid yani hortabin fiican u leh dadkeena waana muuqataa runtii dadkeena inay ka faa'iidaysteen siduu u yaraa mashruuc u koobnaa iyo faa'iidooyinka laga helay runtii aad bay yani u kala duwan yihiin waan ka mahad celinaynaa mashruucan hay-adda n r c oo si qurux badan noogala shaqaysay wasaaraddana run ahaantii shaqaale aan madaaliyaal ah ayaa jooga oo tiimka hadde waxawaaye aad u shaqaynayay waxayna mar kasta diyaar u tahay wasaaraddu de dadka soomaaliyeed ee xoolo raacatada ah in wacyigooduna kor loo qaado wixii markaa ummadda soomaaliyeed dowladda u qabanaysana si quman loogu qabto hay-adahana waxaan ugu baaqaynaa insha allah inay dee soo gaarsiiyaan waxaad moodaa in marka la yidhaahdo xanuunada ama ama markay abaaro yimaadaan in xoogga la saaro in dadka la caawiyo keliya laakiin waxaa hubaal ah dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin waa xoolaha mar haddii xoolaha la caawiyo oo xoolaha xanuuna hadday yimaadaan la daweeyo abaaro hadday yimaadaan xoolihii la badbaadiyo dhibaatooyinka way yaraanayaan laakiin markay xoolaha baaba'aan dadka in laisugu keeno meel i d bs ah ama meel yani xerooyin inta lagu aruuriyo hadhow la yirahdo dadka saasa lagu caawiyo way adkaanaysaa marka wasaaradda waxaa ka go-an mar kasta in yani xoogga ay saarto sidii loo gaari lahaa xal waara sidii loo gaari lahaa xal waara in la helo dadka soomaaliyeed in xoolahooda iyo wax soo saarkooda inay ka faa'iidaystaan inaan xoogga saarno